dhallinyaradu waa udub dhexaad ay ummad walba ay ku taagan tahay kuwaas oo door muuqda ee kula horumar kasta oo ay bulshadu gaadho qaar ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool magaalada dhooble ee gobolka jubbada hoose ayaa ka warbixiyey muhiimadda ay leedahay isku xirnaanta iyagoo dhallinyarada kale ugu baaqay in ay xoogga saaraan ka shaqaynta isku xirnaanta dhallinyarada si loogu gudbo caqabadaha ay soo wajahaan dhallinyarada magacaygu waa maxamed daahir bisle jooga dhoobley wacyigelin badna ay sameeyaan bulshadan iyagaa indha u ahe ay xagga horumarka iyo nabadda ay iyagu ka shaqeeyaan si bulshadu ay iyaga ugu dayato ay iyaguna hormuud ka noqdaan sidii bulshadu ay uga qayb qaadan lahaayeen nabadda waana door muhiim ah oo iyaga xaggooda aad ugu muhiimsan in dhallinyaradu ay abaabulaan bulshadii oo ay wacyigelin sameeyaan oo ay dhiirigelin sameeyaan kadibna xataa isboorti oo kale in la sameeyo oo bulshada isboorti loo qabto sida kubadda oo kale waad ogtahay markii xagga banoonka la yidhahdo ay dhallinyaradu ay banoonka ciyaarayaan bulsho badan baa soo daawata dad waaweyn baa yimaada iyo dumar waxay ka qayb qaadanaysaa nabadgelyada maxaa yeelay waxyaa kuwo badan oo ku foogana inay dhibab ama dhib ay sameeyaan yaa xagga usoo leexanaya isboortiga oo imanaya kadibna exercise bay samaynayaan maskixiyan bay fresh u noqonayaan kadibna waxay ka qayb qaadanayaan nabadgelyada iyo horumarinta bulshada iyaga laftooda isdhiiri geliyaan mitinna ay sameeyaan oo shirar bulshada u qabtaan iyagoo doorkooda qaadanaya kadibna ay ka hadlayaan nabadgelyada iyo isdhexgalka bulshada waa muhiim waayo qodobka koowaadna waxaa waaye iyagaaba muhiim u ah waayo doorka koow iyagaa ka ciyaari kara maxaa yeelay inay bulshadii isdhexgal u sameeyaan communitiga isugu yeerayaan kadibna ay doorkooga baaqaan dhallinyaradu taasay kaga qayb qaadan karaan nabadgelyada faysal waxaa ka mid ahay dhallinyarada ku nool deegaanka dhobley dhallinyaradu waa lafdhawarta dadka waa ilayska hadda soo ifaayo oo wax badan ayay kala ogyihiin marka waxaa dhihi karaa dhallinyarada dhankay u jihaystaan ayay u jihaysan kartaa bulshada saameyn ayay ku leeyihiin dhaqdhaqaaqa ganacsiga sida caafimaadka waxyaabo fara badan dhallinyarada waa waxawaaye door muhiim ay nolosha ku leeyihiin waxaa hadda inta badan saameynta ku leh deegaanka waa dhallinyaro badaha marka garoomaha lagu ciyaarayo kale dhallinyarada waxawaaye soo jiidasho aad u weyn ay sameeyaan hadda waxaa tusaale ku ah markii hadda sida hadda kubadaha liiga oo waxaa jira koobab la qabto maxaa ladhahay koobabkaas markii la dhigo waxaa arkaysaa dhallinyaro badan qof walba danuu leeyahay laakiin waxa meesha keenaya waxawaaye isdhexgal iyo inay dad isbartaan iyo